alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa darsigeennii sideedaad ee ka mid ahaa duruusteenii ka warramaysay nolol maalmeedkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa ay noo joogtay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaada maqrib marka uu tukado iyo inuu ku noqon jiray gurigiisa oo ku tukan jiray sunnaha wakhtigaana oo cashayn jiray waxaana aynu sheegnay wax ka mid ah aadaabtii wanaagsanayd ee nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaqmi jiray ummaddiisana uu baray ee ku saabsanayd xagga cunitaanka iyo cabbitaanka darsigeenna maanta wuxuu inooga bilaabmayaa salaada cishaay salaada cishaayo wakhtigeedu wuxuu usoo geli jiray rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam marka wakhtiga salaada maqrib uu baxo wakhtiga maqribna wuxuu baxayaa idaa qaaba shafaq alaxmar caadka cas ee qoraxdu ay kaga tagto jihada ay ka dhacdo marka uu baaba'o maqrib baa baxay waxaana soo galay salaat lcishaa nabigeenna caleyh afdal salaatu watasliim inta badan waxaa loogu eedaami jiray salaada cishaay gurigiisa salaada cishaay ma dadejin jirin waxaay ku xidhnaan jirtay marba xaalka dadku sida uu yahay waxa uu ka arko hadduu arko iyagoo isu yimina hore u tukin jiray haddii kalena intay isu imanayaana isu soo ururayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la sugi jiray waxaase rasuulkeennu uu jeclaa salaada cishaay inuu dib u dhigo si dadka muslimiinta ahi ilaahay subxaana wa tacaala ay u caabudaan ay ugu tukadaan wakhti dadkii kale ay iskaba wada seexdeen waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray haddaanan ka baqahayn ummaddayda inaan culays iyo kadeed saaro salaada cishaayo dib baan u dhigi lahaa mararka qaarkoodna dib buu u dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka haddii aanay kadeed ku ahayn dadka in dib loo dhigo oo ilaa nisfu leylka lagu dhoweeyo habeen kale barhkiisa ayaa salaada cishaaye ay ku fadli badanta haddii dadka kadeed iyo dhibaato ay ku tahayna marka ay isu yimaadaan ay isu soo ururaan unbuu imaamku tukinaya mar buu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii cishaaye dib u dhigay cumar baa u yimi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la hadlay oo ku uhi raqada annisaau walwildaan dumarkii iyo carruurtii yaryarayd way seexdeen rasuulka ilaahay nebigaa soo baxay iyadoo madaxiisa ay timo ka da-ayaan oo timahana sidaa isaga masaxaaya isagoo le innahu lalwaqtu lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisalaati hadihi saaca wakhtigeedii u fadliga badnaa waa wakhtigan haddaanan ka baqanayn ummaddayda kadeed iyo culays inaan dusha ka saaro waxaan amri lahaa salaada cishaa inay wakhtigan tukadaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa imaamka salaadiisu ay ugu dhammaystiran tahay isla markaana ay tahay salaad khafiifa oo dadka culays iyo dhibaato aan ku noqon mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inuu salaada galo calayhi salaatu wasalaam isagoo doonaaya inuu salaada dheereeyo kadibna wuxuu maqli jiray ilmo yar oo ooyo oohintiisa salaada ayuu markaa soo gaabin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinkaana waa sababeyn jira wuxuu odhan jiray innii la adkhulu fi salaa uriidu itaalataha salaadan gala anoo doonaya inaan dheereeyo fa asmacu bukaaa asabiyi fa atajawasu fi salaa ilmo yar baan oohintiisa maqlaa markaasaan salaada soo gaabiyaa mima aclamu min shiddati wajdi ummihi min bukaa'ihi waxaana arrintaa igu kalifaa ogaalkaan ogahay ilmaha yare ooyaya hooyadii oo laga yaabo dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam la tukanaya inay ka mid tahay sida ay uga murugoonayso ay uga naxayso ay uga damqanayso ilmaheedaa yar ee ooyaya nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaada cishaaye marka uu ka baxo sheeke iyo hadal kale ma geli karin ma geli jirin asalku wuxuu ahaa salaada cishaayo dabadeed inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam wax wacdiyin salaada cishaa-i dabadeed gurigiisa uu tago mararka qaarkoodta si aynu sheegi doonno waa dhici jirtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada la hadlo bacda salaati alcishaa ama masaajidka marka uu ka tago inuu tago guri kale oo ka mida guryihii saxaabada isagoo saxaabada qaar la tashanaya oo kala tashanaya arrimaha muslimiinta wax ka mida mararka qaarkood waxaa dhici jirtay arrin soo darisay dadka markaa in loo sheego u baahan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cishaai kadib ka hadlo waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen wuxuu yidhi weliba fii aakhiri xayaati noloshiisa maalmihii u dambeeyey ra-aytakum leylatakum haadihi fa ina calaa ra'si miati sana minha laa yabqaa miman huwa calaa dahri اlardi axad habeenkan aynu joogna buu yihi boqol sannadoodoo ka bilaabmaa marka ay dhammaadaan adduunyada dusheeda joogi maayo qof ka mida dadka adduunyada dusheeda jooga yacnaa dadkaasi way inqiraadayaan oo way dabar go-ayaan waxaanay xadiidka culimmadu u daliishadaan waa kuwa yidhaahda dadka qaarkood khadir waa nool yahay oo weli dhulka ayuu jooga warkaasi war saxa maaha khadir hadduu nool yahay nebi maxamed buu calayhi salaatu wasalaam u iman lahaayoo uu rumayn lahaa waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi maalintuu arkay cumar oo haya warqad ay towraadi ku qoran tahay low kaana muusaa xayan maa wasicahu ila itibaaci nebi muuse hadduu noolaan lahaa inuu iraaco mooyaane wax kale uma bannaanaadeen wax daliilo markaa caddaynaya khadar weli inuu nool yahay oo cumrigiisu sidaa u dheeraadayna ma jiro haddii lagaba soo qaado inuu noolaa wakhtigaana dadka wakhtiga adduunyada dusheeda joogay ee boqol sano marka ay dhammaadaan qof aanu adduunyada dusheeda kaga hadhayna rasuulku uu sheegay ayuu ka mid noqon lahaa mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii cishaayinta uu dib u dhigay ayaa saxaabada wuxuu u sheegay oo ugu khudbadeeyey dib u dhigistaasi fadliga ay ka heleen alaa ina annaasa qad salluu uma raqaduu dadkii kale masaajidkan aan ku tukanahayn way tukadeen oo way seexdeen wa inakum lam tasaaluu fii salaatin ma ntadartum salaa idinkuna dad salaad tukanayoo kalaad ahaydeen xagga ajarka intii aada salaaddaa sugayseen oo dhan mar kale nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii salaada cishaai uu tukiyey wuxuu ku yihi calaa rislikum abshiru yaro suga hadal baan idin odhanayaa bushaaraysta ina min nicmat illaahi calaykum annahu laysa axadu min annaasi yusalii hadihi saaca hayrukum nicmada ilaahay uu idin siiyey waxa ka mid ah dadaan idinka ahayn oo saacaddan tukanayaa ma jiraan aad bay asxaabtu ugu farxeen ridwaan ullaahi calayhim bishaarada weyne nebigu calayh isalaatu wasalaam uu siiyey iyagoo aada u faraxsan oo aada ugu faraxsan bishaarada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay guryahoodii ku noqdeen mararka qaarkood markaa saasay u dhici jirtay haddii baahi ay keento ama arrin soo darisay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam la hadlo asxaabta laakiin asal waxa uu ahayd se bukhaariya muslimba wariyeen annahu kaana yakrahu الnowma qabla alcishaa walxadiida bacdaha wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nici jiray salaada cishaaye ka hor in la seexdo waxaa dhici karta qofka inay hurdadu la tagto salaada cishaaye si ay kaga tagto iyo salaada cishaaye dabadeed in la sheekeeyo waayo waxaa dhici karta qofku inuu soo jeedka badiyo dabeetana salaaddii subax ay ka tagto laakiin haddii qofku uu la soo jeedo salaada cishaaye dabadeed marti u timi oo u wehelyeelayo ama uu reerkiisii u yaro sheekaynayo oo u wehelyeelayo amaba se cilmi uu ku soo jeedo baabu samari bilcilmi oo ka bukhaari saxiixiisa kitaabulcilmiga u baabaystay taas iyadu karaahiye ma laha nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marka uu salaamo naqsado wuxuu fadhihi jiray halkii uu ku tukanayay ilaa dumarku ay dareerayaan ragguna waa la fadhihi jire si ragga iyo dumarku aanay isu dhexgeli isu dhexgelin ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam saas u yeeli jiray salaadda cishaa iyo hadal haddii uu ka dambeeyo markuu rasuulku dhammeeyo wuxuu ku noqon jiray gurigiisa labadii ragcadood ee sunnaha cishaayigaana gurigiisa ayuu ku tukan jiray kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii aanay jirin cid ay howle kaga xidhan tahay oo uu la soo shirayo asxaabta ka mid a waxoogay wuxuu u sheekayn jiray xaaskiisa habeenkaa uu soo hoyday haddii kalena waxaa dhici jirta inuu baxo oo u tago asxaabta qaar ka mida mar mar ansaar buu u tegey mar abubakar iyo cumar buu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga abubakar kula shiray wasaaradiisii bay ahaayeen la taliyaashiisii waaweynaa arrimaha muhimka waa kala tashan jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay shirarkaa marka uu ka soo noqdo inuu maqlo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi qur-aan akhriyaaya oo aada u cod fiican oo codkiisaasi uu soo jiito markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu istaago ayuu dhegaysan jiray lihadihi alqira'a alxasana waxaa ka mid ahaa saxaabigii la odhan jiray abu muusa alashcari radia allahu canh oo reer yamaneed oo zabiidi ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay isagoo qur-aan akhrinaya markaasuu ag istaagay oo uu dhegaystay abuu muusena ma oga subxii buu nebigu abuu muuse u sheego wuxuu uhi low ra'aytanii wa ana astamicu liqira'atika albaarixa haddaad i arki lahayd qur-aankii xalad akhriyaysa anoo dhegaysanaya yacni ra'ayta cajaban waxaad ka yaabtaabaad arki lahayd laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri ahli daawuud cod wanaagsan oo od codkii nebiyullaahi daawuud aali aalu daawuud daawuud laftiisa halkan looga jeeda oo codkii nebiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam shabaha ayuu ilaahay subxana wa tacaala ku siiyey abuu muusa alashcari wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow low calimtu makaanaka la xabartu laka taxbiira haddaan ogaan lahaa inaad i dhegaysanayso waan kuusii qurxin lahaaba inagii hore u sheegnayoo qofka qur-aanka akhriya ama dadka tukinaya hadduu qur-aanka u akhriyo ha lagu ammaano istusnimiyo ismaqashiin ama uu u qurxiyo taasi waa riyaagii shirkiga ka mid ahaa laakiin hadduu codkiisa qurxiyo dadkaa dhegaysanaya si ay ugu raaxaystaan ay ugu khushuucaan oo iimaan ay u kororsadaan kaasi waa maqsad iyo ujeeddo wanaagsan xadiidka nabi muuse ayaanay culimmadu u deliishadaan mar kalena nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhegaystay cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canhu oo suurat nisaa si fiican u akhrinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar oo la socday wuxuu ku yidhi man sarahu an yaqra'a alqur'aana radban kama unzil qofka jecel inuu akhriyo qur'aanka oo daraya sidii lagu soo dejiyeya falyaqra'u calaa qira'ati ibni ummi cabdin waa cabdullaahi bnu mascuud sidaa u akhrinayo kale ha u akhriyo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam haddii uu usoo galo dad hurdo masaajidka uu ku soo noqdo siduu mararka qaarkood samayn jiray masaajidka fuqaraa lmuhaajiriin qaar ka mida baa seexan jiray ama gurigiisaba uu yimaado iyadoo la seexday waa salaami jiray ciddaa uu yimi laakiin salaantiisu waxay ahayd salaamun yusmicuhu lyaqdaan walaa yuuqidu naa'im salaan uu maqashiiyo qofka soo jeeda ka hurdana aan toosin markaa qofku dad hurda meelay jiifaan hadduu yimaado waa inuu ixtiraamo inuu kor u dhawaaqo maaha ama salaan uu ku qayliyo uu salaamo waa inaan hadalkiisa iyo sanqadhiisuba aanay noqon mid toosinaysa dadkaa meesha ugu yimi ee waxa weeyaan hurda nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim markuu gurigiisa yimaado ee hurdo uu u diyaargaroobo dharkii uu dabadda kaga yimi waa iska bixin jiray maro markaa macaws oo kale ah ama go oo kale ah ayaanu guntan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam firaashkiisuna wuxuu ka samaysnaa harag waxaa lagu cabbeeyeyna uu yahay liif waxaan xigga aynu naqaano saasoo kale barkimadiisuna barkimo qura ayaa ka dhexaysay isaga iyo xaaskiisa iyo gogashaasi oo qura nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu guriga soo galo wuxuu ku bilaabi jiray inuu cadaydo sidii hore aynuu sheegnay cadayguna mar walba diyaar buu ahay halkan barkimada agteeda ayuu dhigan jiray cadaygiisa inuu nadiifiyana aada buu ugu dadaali jira oo caaisha radia allahu canha ayuu odhan jiray ii soo maydh markay soo maydho caaisha radia allahu canha way ku cadeeyan jirtay taanay maydhin bay ku cadeeyan jirtay waxay doonaysaa candhuuftaa nebiga calayh salaatu salaam barakaysani inay afkeeda ay gasho kadibna intaa ay maydho ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u geyn jirtay nabigeennu calayh afdal salaatu watasliim cadayashada aada buu ugu dadaali jiray wuxuu akhriyayaa qur-aankii oo kalaamullaahi ah waxaana cali bin abi aalib uu sheegay xadiidku xadiidka nebiga laga wariya anuu la xukum yahay qofku marka uu qur-aanka akhrinayo inuu malag afka u soo dhoweeyo qur-aankaa dhegaysanaya ilaa afka afka u geliyo marka dambe walihaada bay culimmadu yidhaahdeen iyadoo cadayashadu sideedaba ay tahay wax fiican oo la ammaanay haddana waxay sii wanaagsan tahay xaalado oo xukunkeeduna wuu sii adag yahay xaaladahana waxaa ka mid a markuu doonayo qofku inuu qur-aanka akhriyo wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iska ilaalin jiray cunitaanka waxyaabaha urta aan fiicnayn leh buquuliyaadka waxyaabaha la idhaahdo sida basasha iyo toonta iyo kuraadka iyo kuwa lamidka ah waxaanuu saxaabada u caddeyn jiray inaanay xaaraan ahayn oo laysa bimuxaramin buu odhan jiray laakinii astaxyii min malaa'ikat illaah xaaraan maahay waxaan u cuni waaye malaa'igta ilaaha ee waxyiga ii keenaysa aan la kulmay aan ka xishoonayo inii unaaji man laa tunaaji cun buu odhan jiray anugu waxaan la faqayaa cid aan adigu la faqahayn oo almalaa'ika walmalaa'ikata ta'addaa mima yata'addaa minhu banu aadam urta aan wanaagsanayne bani aadamku uu dhibsado malaa'igtuna saasoo kale waa dhibsataa nabigeenu calayh afdal salaatu watasliim weyse ayuu ku seexan jiray taasaanu ummaddiisa u jideeyo uu ugu baaqay marka uu gogashiisa tago nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay xuskiisa ayuu ku seexan jiray kuna soo toosi jiray adkaar badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrin jiray marka uu seexanaayo waxaa ka mid ahaa intuu labadiisa sacab isu geeyo isagoo weli aan waxba akhrin uu ku tufo ayaa wuxuu akrin jiray qul wallahu axad iyo qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas dabeetana wuxuu nebigu ku masixi jiray jirhkiisa intuu ka gaadho isagoo ka bilaabaya wejigiisa iyo madaxiisa iyo jirhkiisa intan wajahadae soo jeeda nabigeennu calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu u seexan jiray dhinaca midig yacnaa marka u horeysa uu seexanayo marka dambe qofku waa iska rogi karaa waxaanu akhrin jiray ducooyin ay ka mid tahay allahuma biismika axyaa wabismika amuutu allahuma qinii cadaabaka yowma tabcatu cibaadaka ilaahu magacaagaan ku noolaanayaa magacaagaanan ku dhimanayaa ilaahu cadaabkaaga iga ilaali maalinta aad addoommahaaga soo saarayso bismi illaahi wadactu janbii allahuma akfir lii denbii ayaa ka mid ahaa allahuma aslamtu nafsii ilayk ilaahu naftayda adaan kuu hayin kaaga dhigay oo mid kuu hogaansan baan ka dhigay wawajahtu wajhi ilayk wejigaagana xaggaagan usoo jeediya wafawatu amri ilayk arrinkaygiiyo taladaydana ilaah adaan kuu dhiibo adaan ku tala saarta waalja'tu dahri ilayka dhabarkaagana ilaahow xaggaagaan usoo tiiriyo bimacnaa adaan ku cuskanaya raqbatan warahbatan ilayk waxaan sidaa u yeelay rajo aan ka qabo ilaahayow fadligaaga iyo minadaada iyo baqa aan ka baqaya cadaabkaaga laa malja walaa manja minka ilaa ilayk meel lagaaga baxsado iyo meel lagaaga badbaadaa ma jirto xaggaaga in loo soo carara mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta waxaan rumeeyey ilaahayow kitaabkaaga aada soo dejisay waa qur-aanka ama kutubtaad soo dejisay oo dhan iyo nebiyadii aada soo dirtay oo dhan oo u dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray suurado qur-aana suuratu tabaarak ayaa ka mid ahayd oo wuxuu sheegay nebigu suurad soddon aayadood oo suuratu tabaarage inay u shafaaco qaaday ama u shafeeco qaadayso qofka akhriya marka uu sii seexanayo nabigeennu calayh afdal salaatu watasliim xaaskiisa iyo reerkiisa xaalad kastoo ay ku jiraanba kama fogaan jirin mararka qaarkood ma odhan jirin marka aanay daahirka ahayn oo kale iga fogow oo meel kala seexo bal nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba waa soo dhoweyn jiray hadal fiicanna waa kula hadli jiray dhaqan fiicanna waa u muujin jiray waxaa dhici jirtay nebigu calayhi afdal salaatu watasliim haddii maydhasha ay ku waajibtay inta aanu seexan inta aanu seexan inuu maydho mararka qaarkoodna wuxuu ku kaaftoomi jiray inuu weysaysto oo maydhashada uu dib u dhigo labadaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey nabigeennu calayh afdal salaatu watasliim waa la maydhan jiray xaaskiisa oo weel quri biyahay ka wada darsan jireen isagoo kaftanna u raacinayo iiddaa waa markaygiiyo leh nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marka uu seexdo wuu khuurin jiray habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo qalbigiisa ilaahay aada ugu xidhnaaye ilaahay buu xusi jiray laa ilaaha ila allah alwaaxidu alqahaar rabu الsamaawaati wاlardi wma baynahuma alcaziizu اlgafaar kadalika laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir buu odhan jiray habeenkii haddii uu soo baraarugo oo uu u baahdo inuu isrogo dhinacii markii hore uu jiifay uu iska rogo hurdada nabigeennu calayhi salaatu wasalaam markay u dheer tahay hurdada habeenkii uu seexdaa waxay socon jirtay ilaa habeenka kala barhkiisa habeenku marka uu kala barhmo ee nisfu leyl la gaadho nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo toosi jiray marka u horeysa hurdadu wejigiisa ka masixi jiray qofka hurdo ka soo kacay hadduu gacantiisa saa u mariyo wejiga hurdadu waa ka duulaysa waa ka khafiifaysa waxa ugu xigaa wuxuu ahaa inuu cadaygiisa qaato oo uu cadaydo nebigu calayhi salaatu wasalaam samada intuu eego isagoo ka fikiraya makhluuqaadka waaweyn ee ilaahay weynidiisa jiritaankiisa awooddiisa tusinaya ayaa wuxuu akhrin jiray aayadaha suuratu aali cimraan u dambeeya ee ka bilaabma ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalى junuubihim wayatafakaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadaha markuu akhriyana aada buu u ooyi jiro mararka qaarkood ilmadii ka daadatay waxa ay qoysay dhulkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hooseeyey kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam qarbad soo laalaada ayuu biyo ka shuban jiray markaasuu weysaysan jiray dharkii markii uu sii seexanaya uu iska dhigay buu dib u xidhan jiray oo maradii yarayda uu ku seexday nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay lama hor istaagi jiray waxyaabaha khaladka waxaa ka mid a dadka qaarkood salaada xataa subax ee faralka ah ayaa waxa ay ku yimaadaan bijaamihii ay ku seexdeen dharkii hurdada waa khalad qofku ilaahay buu subxaana wa tacaala hor istaagayaa soo maaha qofka bani aadamkaahi markuu gurigiisa ka baxayo uu suuqa tegayo ama shir tegayo ama bani aadam la kulmaayo uu isa sii egeegaayo waa sii feedhaayo waxbuu ismariyaayo dharkiisa u fiican buu xidhaa hadda waa makhluuq cidduu waajahaya maxaa ay ku dhacaysaa markaa allaha khaaliqa ah dharka aanu makhluuqa la hortegi karin inuu la hor istaago inaan maqalin uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam allahu xaqu an yutazayana lahu ilaahay baa subxaana wa tacaala u xaq leh in laysu qurxiyo markaa qofku dharkiisa fiican ee uu debadda ugu baxee dadka uu la dhex tago shirarka iyo meelaha uu la tago waa inuu masaajidka ku yimaado ilaahay subxaana wa tacaala uu la hor istaago markaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maryihiisii ayuu ku noqon jira oo maryihii uu ku seexday waa iska dhigi jiray kadibna wuxuu bilaabi jiray salaatuleyl mararka qaarkood waxaa dhici jirtay intaanu salaatuleylka bilaabin inuu tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid iyo tahliiliya uu ka horraysiiyo si uu qalbigu ugu diyaargaroobo cibaadada qiimaha badan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu rabo an yastaqriqa fiiha si dhammaystira inuu dhex galo oo qalbigiisa iyo jidhkiisaba uu siiyo laba ragcadood oo khafiifa oo aada u fudfudud ayuu salaatuleylkiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku bilaabi jiray salaatuleylkiisuna waxay ahayd mid aada iyo aada u dheer waa kuwa inooga sheekeeyey labada saxaabi ee xudayfa iyo cabdullaahi bn mascuud xudayfa wuxuu uhi nebigan calayhi salaatu wasalaam habeen salaad la galay markaasaa markuu faatixada akhriya wuxuu bilaabay suuratu lbaqara waxaan is idhi malaha markuu boqol aayadood akhriyo ayuu rukuuci doonaa baqaraba waa khatimay haddana wuxuu bilaabay suuratu nisaa iyadana waa dhameeyey haddana wuxuu bilaabay suuratu alcimraan iyadana waa dhameeyey haddaba waa ragcad quree la soco waa rakca waaxida intaa uu taagnaayo qur-aanka uu akhriyaayey in la-egna wuu rukuucsanaa in la-egna wuu sujuudsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi cabdullaahi bnu mascuud salaaddii dherarkeeda markii aan ka yaabay waxaan ku hamiyey arrin xun inaan sameeyo oo arrintaa xuni waa maxay inaan salaadda ka baxo o aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iskaga tago maantana salaatu taraawiix oo hadday ugu badan tahay afartan daqiiqo ah ayaan loo adkaysanahayn oo waliba raggii dhallinyartaha ee xoogga ahaa meelaha ay fadhfadhiyaano masaajidka xagga dambe ay fadhiisanayaan oo meelaha ay warwareegayaan waa ceeb waxaas xoogga waa in cibaado lagaga faa'iidaysto iyo ilaahay subxana wa tacaala in loogu dhowaado wuu marhanayaa xooggani ciid baa cuni doonta wuu baabi'i doonaa waxaa ka hadhayaa waa wixii aad ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaato marka ilaahay daraaddii u daali naftaada waxa qiimalaad ilaahay ka heli doonta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u hoggaansamayey qowl allahi tabaaraka watacaala yaa ayuha almuzammil qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila warattil ilqur'aana tartiila qur'aanka waa kala dhigdhigaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadiisaasi waxay ahayd salaad nebigu calayhi salaatu wasalaam dareenkiisa oo dhan uu isugu geeyey oo qalbigiisu uu la xidhiidhay ilaahay subxaana wa tacaala waad mooddo inuu adduunyadanba ka tegoo jidhkuuna halkan waxa weeyaan uu joogo wuxuu farabadin jiray ammaanta ilaahay uu ammaanayo uu ku celcelin jiray ducooyinka kuwa u koob koobane u macno ballaadhan buu ka dooran jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waayo wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dadka ilaahay ugu yaqaana uguna alla kacabsiga badan salaatu leyl nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku furfuran jiray ducooyin qofka aan qur-aanka aqoonini markuu akhriyo uu isodheo talooma qur-aan baa subxaan allah macnaha la yaab kale xambaarsan yihiin marka la ego allahuma rabba jibraa'iila wa miika'iila وإsrافيiل فاطر السماawaaت والأرض أnت تxkم بyna عibaadika فيma kanuu فيه يkhتلفuun فhdnي لma اkhتلفa فيه miن الحq بإdنiك iنaka تhdي maن تشhaaء إلى صراaط مستقيiم duca aad iyo aad u la yaab badan نبigeenu عaليه أفضل الصلاaة والتسليم intaa qur-aanka u akriyayo macnihiisu u fiirsan jiray hadduu soo maro aayad lagu sheegay raxmad magaca ilaahay الرaحmaaن ama raxmat ullah ilaahay buu raxmaddaa weydiisan jiray haddii uu soo maro aayad cadaab lagu sheegayna cadaabkaasuu ilaahay ka magan geli jiray waa salaada dhexdeeda hadduu soo maro aayad lagu sheegay tasbiix nasihitaan iyo fogeyn ilaahay laga fogeynayo wixii xun oo dhanna sabaxa subxaan allah buu odhan jiray isagoo salaada ku jira nebigeennu caleyh afdal salaati watasliim salaada nebigu uu habeenkii tukaday markay ugu badnayd waxay gaadhay saddexiyo toban ragcadood koob iyo toban baanay salaadiisu ay u badnayd marka waa intii wakhtigii salaadda uu ugu talagalay uu qaaday culimmaduna waxay dhahaan sida sheikhulislaam raximahullah qofka sidaa rasuulka u tukanayaa inuu intaa tukadaabaa fiican qofka salaada gaabinayaana inuu ragcadaha badsado ayaa fiican oo salaatuleylku sida saxdaa ma lahaa tiro go-an oo salaatu leyli mathnaa mathnaa buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada habeenkii waa laba laba ragcadood faidaa khashiya aadku axadukum الsubxa falyarkac rakcatan tuutiru lahu maa qad sallaa midkiin hadduu ka baqdo waaga berigiisii ha tukado ragcad witri ama tiro kala dhiman uga dhigta salaaddii uu habeenkii oo dhan soo tukanayay waana sida ay fahmeen dadkii wanaagsanaa min aلصaxaabati wالtaabiciin inaanay salaatulleylku aanay xad lahayn imaamu maalik raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi qabla alxara alxara waa dagaalkii yaziid ibnu mucaawiya uu ku soo qaaday magaalada madiina ee dadka tirada badan lagu laayay markii dadka qaarkoodoo madiine deganaa amar diiddo ay muujiyeen iyo inay taladiisii ka hoos baxeen qabla alxara waxaa lagu tukan jiray wakhtigaa ka hor magaalada madiina arbaciina ragca tiscatun wa halaaثuuna ragca sagaal iyo soddon ragcadood lix iyo soddon iyo saddex witriya lix iyo soddon ragcadood oo salaatuleilkiya iyo saddex ragcadood witriya sagaal iyo soddon waktigaana waxaa noolaa sikaaru saxaaba oo kibaaru taabiciin saxaabada kuwii yaryaraa iyo taabiciinta kuwoodii waaweynaa cid inkirtayna ma jiran taabiciintana in badan baa laga soo wariyey sagaal iyo soddon ragcadood lix iyo soddon ragcadood saddex iyo labaatan ragcadood cataa baa ka mida wagayruhum bilasaniidi صaxiixa in salaatuleilku aanay xad lahayn saasaanu yihi imaam shaafici raximah اllah kadalika alimaamu axmed inamaa hiya taawuc buu yihi qofku intuu waa salaad sunaayoo iska daba furane qofku intuu ka tukan karo ha ka tukan salaada markaa habeenkiina waajib maaha in witri lagu khatimo dadka qaarkood waxaa dhacda inay salaad taraawiix imaamka aanay la dhammayn oo fadli badan baa halkaa ku seega nabigu wuxuu yihi qofka imaamka salaadaa la bilaabo mar kala baxaa xagga ajarka wuxuu la mid yahay qof habeenkii oo dhan salaatuleil tukanaya markaa dadka qaarkood baa yidhaahda witrigaan hadhow tukanaya waxay moodayaan salaatuleilka witri in lagu khatimaa inay waajib tahay waajib maha taas bal waxaaba sunnaa oo bannaan salaatuleilka laba ragcadood in lagu khatimo nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ummaddiisana uu sheegay marka macaa witriga imaamka la dhammayso kadibna haddaad habeenkii mar dambe doonaysa inaad tukato salaadaan witri lahayn un tuko tirada intay doonaysaba ha noqotee waxaa la diidayaa un laba witri qofku inuu tukado habeen qura laa witraani fii leyla laba witri lama ogola habeen qura dhexdii inta badan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saddex ragcadood buu witriga ka dhigi jiray salaada kala dhimanuu ku khatimaya salaatuleilka ragcadda hore u akriyo suuratu sabixisma ragcadda labaadna qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda saddexaadna qul huwa allahu axad mararka qaarkood wuxuu ku dari jiray qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas ducooyinka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray witrigiisa aakhirkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma inii acuudu biridaaka min sakhaطika wabimucaafaatika min cuquubatika waacuudu bika minka laa uxsii hanaan calayk anta kama anayta calىa nafsika salaada witriga marka uu ka baxo wuxuu odhan jiray subxaana maliki اlquduus subxaana maliki اlquduus subxaana maliki اlquduus markaa taa u dambaysa codka kor buu u qaadi jiray waanu jiidi jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaanay ka mid tahay sunnayaasha laga tegey maanta oo laga yaabo muslimiinta masaajidada ku tukanaya badankoodu inaanay aqoon inta tidhaahde akhridaana aad iyo aad waxa weeyaan ay u yar tahay nabigeenu calayh afdal الsalaati watasliim marka uu dhammaysto witrigiisa haddii ay soo jeedo xaaskiisa markaa uu la joogaa xoogay buu la hadli jiray oo iyaduna dee ay tukatay haddii kale wuxuu odhan jiray quumii fa awtirii kacoo tuka salaaddii witriga dumarku kolle ragga waa ka daciifsan yihiin oo nebigu calayh salaatu wasalaam markuu salaada bilaabo muu kicin jirin markuu isagu salaatuleylkiisa dhammaysto laakiin dee habeenkii wakhti ay tukan kartaa weli uu ka harhsan yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu toosin jiray nabigeenu calayh afdal الsalaatu watasliim mararka qaarkood oo fi leyl waxaa dhici jirtay waxa weeyaan inuu guriga u ka baxo asbaab kala duwanna waa u bixi jiray mararka qaarkood qaraabadiisa kuwii ugu dhowaabu u tegi jiray si uu u kiciyo salaatuleilka wuxuu u tegay faadumo iyo cali markaasuu ku garaacay albaabkii isagoo u dhawaaqayo kule alaa taquumaani fatusalliyaan miyaydaan kac ahayn oo aydaan tukanahayn cali baa yidhi yaa rasuul اllahi inamaa anfusuna biyadi اllahi faida shaa an yabcaanaa bacaanaa rasuulkii ilaahay ow nafaha iyagu ilaahay bay gacanta ugu jiraan ilaahay markuu doono inuu na soo saaro dee hurdadaa uu naga kiciyo ayuu naga kicinayaa nebigu calayh afdal salaatu watasliim wuu ka noqday markuu hadalkaa maqlay isagoon u jawaabin isagoo sidaa bowdadiisa u garaacaya ole wa kaana alinsaanu akara shayin jadala insaanku wuxuu noqday ka ugu muranka badan nebigeenu calayh afdal salaatu watasliim markii geeridiisu ay soo dhowaatay habeenkii sakda dhexe mararka qaarkood waa bixi jiray waxaanu soo booqan jiray xabaalihii baqiic ee ahayd meesha lagu aaso muslimiinta reer madiina waana u ducayn jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam mararka qaarkood caaisha intay weyde ka daba tagtay oo istidhi malaha reerihii kaluu malaa tegey markaasaa nebigu calayh afdal salaatu watasliim waxaa aragtay nebigii oo xabaalihii dul taagan markaasaa nebigu calayh isalaatu wasalaam caaisha ula hadlo wuxuu ku yidhi ma waxaad u malaynaysaa caaishaay in ilaahay iyo rasuulkiisu ay kaa eexanayaan macnaa habeen adigu aada xaq u leedahay inuu nebigu calayh isalaatu wasalaam cid kala siinayo miyaad u malaynaysaa jibriil baa ii yimi oo ila hadlay adigana dhawaaqiisa kaa qariyey markaana waan u jawaabay jawaabteedana hoos baan u dhigo kumaan maqashin jibriil kuuma soo galeen suurtagal maa inuu kuu soo galo adigoo dee ruux dumara oo gurigaagii ku jiro iska marya dhigtay inaad hurudaanan moodayey inaan ku toosiyana waan dhibsaday marka jibriil wuxuu ugu yihi rabbigaa wuxuu ku amray an taأtiya ahla اlbaqiic fatastakfira lahum inaad u tagto reer baqiic ood u soo ducayso ilaahay subxana wa tacaala dembi dhaaf aada u weydiiso caaisha radia allahu canha waa ka faaidaysto waxay tihi rasuulka ilaahayow markaan xabaalaha taga maxaan idhaahdaa ee aan soo booqdo ama aan soo maro rasuulku wuxu uhi waxaa tihi aquuli assalaamu calaa ahli اdiyaari min almuminiin wاlmuslimiin ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون معنى waxa weeye salaani ha ahaato dadka guryahan degan guryu haddaba xabaalee la soco waa buyuut lmowta waa dadka dhintay guryahoodii ee muslimiina ee muuminiina kuweenna horiyo kuweenna dambaba ilaah u naxariisto annaguna waanu idinka daba imanaynaa inta yada noole adduunyada joogta waa duco aada u qiimo badan oo dadkii dhintay ee kuwii noolaaba loogu duceeyey qofka ku duceeyena naftiisa uu ku xusuusiyey geerida bal adigu sawiro wakti dadku ay iska hurdaan oo furaashyahoodii ay ku jiifaan oo guryahoodii ay dugsanayaan oo saqdhaxa oo habeena oo madowa ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yahay waaqif cala alqubuur xabaalaha mid dul taagan oo u ducaynaya aakhirana ku xusuusanaya nabigeenu calayh afdal salaatu watasliim waxaa kaloo uu u tegi jiray fii aakhiri xayaatihi asxaabtiisii ku shahiiday dagaalkii uxud oo dadkii faraha badnaayee diinta soo galay wafdiyadii iska daba imanaayey may ilowsiin nebiga calayhi salaatu wasalaam asaabiqiina alawaliin raggii ragga ahaa ee islaamnimada u soo dheereeyey ee ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii u shahiiday u dhintay nebi maxamedna abaalkoodii ma ilaabin raggii aswatu uxud garab taagnaa raggii waxa weeyaan ghaswatu alaxzaab ama alkhandaq dhufayska ku jira iyagoo gaajoonayao haraadan dhaxanta adage ay dhacayso waa u tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam sideed sannadood iyagoo aasnaa waana u soo duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanad moodaysa baydhan saxaabadu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu sagootiyaayo dadka nool iyo kuwa dhintay ee xabaalaha ku jiraba nabigeenu calayh afdal salaatu watasliim markuu salaadiisaa dhammaysto wuu yaro seexan jiray asudus alakhiir habeenka lix meelood marka loo qaybiya qeybta u dambaysa isagoo markaa hurdo ayaa salaada subax la eedaami jiray markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kici jiray salaada subax halkaasi ayaa noloshii nebigu calayh salaatu wasalaam markii hore halkaasaynu ka bilownay nebigii calayh salaatu wasalaam oo hurdadii ka soo toosay iyo waxa uu samayn jiray halkaaynu ka bilownay ayaynu dib u soo gaadhnay waa habeen iyo maalin ka mida noloshii nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaynu odhan karnaa nolosha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd nolol ku xafladaysatay cilmi nolol ku xafladaysatay cibaado nolol ku xafladaysatay juhdi iyo dadaal lagu bixiyo wixii ummadda anfacaya adduunyadooda iyo aakhiradoodaba nolol ay ka muuqato dabeecad wanaag iyo akhlaaq sarraysa nolol ay buuxiso ay maashaysay naxariis u naxariisto addoommaha bal makhluuqaadka noocyooda kala duwan nolol ay ka muuqato dadaal uu ku bixinayo fii nusxi hadi lumma in ummaddan wanaaggeeda uu ka taliyo oo naasix dhaba uu u noqdo nolol ay ka muuqatay inuu dadka oo dhan nebigu calayh isalaatu wasalaam uu la jeclaa khayrka iyo wanaagga nolol ay ka muuqatay alla ku xidhnaan malu fiirsada nebigeena calayhi isalaatu wasalaam intaa yar aynu akhrinay waxaa ka dhex muuqata wuxuu hawl qaban jiray gurigiisa gudihiisa hadday noqoto hadday noqoto tukinta ummadda uu tukinaayo cilmiga uu dhigaayo hadday noqoto kala xukumka uu kala xukumaayo haddii ay noqoto sidaas oo kale heshiisiinta uu heshiisiinayo booqashada uu booqanayo ka xanuunsanaya ee ka mida asxaabtiisa ka warhelka uu ka warhelayo ka uu arki waaye maalmo indhihiisu ay qaban waayaan jihaad uu jihaadaayo oo u baxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhami nebiga kamay mashquulin alcibaada wuxuu ahaa dadka ka ugu cibaado badan buu ahaa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waxaanay taasi inoo muujinaysaa waktiga aynu haysannaa inuu aad iyo aada u ballaadhan yahay naftiyo shaydaanku waxay nagu odhanayaan mashquul baa tihin mashquul baa tahay oo qur-aan badan ma akhrin kartid mashquul baa tahay oo dikri badan lama iman kartid mashquul baa tahay oo salaado sunnayaala ma tukan kartid mashquul iyo hawl baad ku jirtaayoo soom sunnaa ma farabadin kartid mashquul baa tahayoo suurtagal kuumaa inaad dhakhtarka tagto ama guryahaba aad tagto dadka muslimiinta xanuunsanaya aad soo booqato mashquul baa tahayoo jaarkaaga iyo dadka asxaabtaada iyo muslimiinta guud ahaan kama warhayn kartid mashquul baa tahay mashquul baa tahay mashquul baa tahay haadihi wasaawisu nafsi washayaan waa wasaawista nafta iyo shaydaanka laakiin noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaynu eegno waxaynu arkaynaa qofka bani aadamka ilaahay inuu siiyo wakhti fara badan ilaahay inuu geliyey tamar badan suurtagal inay u tahay inuu bixiyo dadaal tiro badan oo wax badanuu ku xaqiijin karo manfaco adduunyo iyo maslaxadeed iyo wanaag aakhiro uu ku gaarhi karo laakiin maxaa loo baahan yahay nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaa ka muuqata nolol maalmeedkiisa noloshiisu way qorshaysnayd waxa nolosheenna kharibay ee wax badanoo aynu qabsan lahayn oo diin iyo adduunyaba leh inaynu qaban kari weyno sababay waa alfawda alfawdawiyatu fii xayaatina nolosheennu ma nidaamsana marka maxaynu u baahan nahay nolosheenna qof waliba inuu jadwal samaysto noloshiisa qorsho uu sameeyo goormaad shaqaynaysaa goormaad ilaahay xusaysaa goormaad qur-aan akhrinaysaa goormaad qofbu ka soo booqanaysaa qaraabadaada goormaad u tegaysaa goormaad caawinaysaa qof caawimo waxa weeyaan u baahan naxnu naxtaaj ilaa jadaawil noloshu jadwal bay u baahan tahay idinka arko de innaga iskuullada iyo malaa iyo jaamacada iyo meelahaasunbaa jadwal oo iyaga laftoodana fawdo fara badan ay naga gasho laakiin nolosheenno dhan baaba jadwal u baahanba hadday nolosheenna jadwal u samaynana la shaka inaynu horumar gaadhayno mid adduunye iyo iyo mid aakhiraba taana waxay noogu filan tusaale aynu ka dhimbiil qaadanno noloshii nabigeenna calayh isalaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan baa idinku suganoo tusaaluu idin yahay waxaynu akhriyeynay sideedda cashar aynu akhrinayna ee dadaalka aynu ugu bixinay mid akhriyo mid dhegaystaba waa in aynu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka baranno qorshaha nolosha qiimaha waktiga inaynu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka baranno wax badan inaynu qaban karno inaynu nebiga kaga dayanno firfircoonida oo wahsiga iyo caajisnimada meel aynu iska dhigno oo dadaal aynu bixinno oo aynu ku dadaalno waxa ina anfacaya suuhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka ilaahayna subxaana wa tacaala taa hayna garansiiyo haynaga dhigo dad ku dayda rasuulkoodii calayhi salaatu wasalaam oo kaga dayda caqiidada fiican cibaadada suuban akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan dadaalka iyo juhdiga uu ku bixiyey diintan koruqaadisteeda iyo anficitaanka ummaddan wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira